الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا لها مسلمين تأه إيصوبو قنية ويب سايت كان عقاق دوت كوم waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaynu mar kale isugu soo noqonnay mawduuceennii qiimaha lahaa ee barbaarinta carruurta walaalayaal mawduucani waa qiimo badan yahay inuu qiimo badan yahayna waxaa ku tusinaya walaalayaal mawduucani waxa uu ku saabsan yahay ama diiradda uu saarayaa ama uu xal u yahay oo uu toosinayaa unugga bulshada ama asalka bulshada kaasoo ah walaalayaal qoyska ilaan wax walba asal ayay leeyihiin walaalayaal marka asalka bulshadu waa qoyska walaalayaal marka la fiiriyo qur'aanka majiidka ah walaalayaal qoysku wuxuu ka mid yahay ashyaada ama makhluuqaadka ilaahay ku dhaartay jalla jalaalu sida mufasiriintu ay leeyihiin alla subxaanahu wa tacaalaa makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah wuu ku dhaartaa naftiisana wuu ku dhaartaa laakiin innaga oo bani aadam ah waxaa inoo bannaan oo keliya inaan allah subxaanahu wa tacaala markaan dhaaranayno aan ku dhaaranno sidoo kale mufasiriintu waxay leeyihiin walaalayaal ilaahay jalla jalaaluh marka uu ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah makhluuqaadkaasi miise gaar ah iyo faa'iide gaar ah ayay la dheer yihiin makhluuqaadka intiisa kale alle subxaanahu wa tacaala isagoo dhaaranaya wuxuu yidhi bacda acuudu biاllaahi min ashayطaani اrajiim bismi اllaahi الraxmaani الraxiim laa uqsimu bihada اlbalad wa anta xillu bihada اlbalad wawaalidin wamaa walad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi laa uqsimu ay uqsimu waan dhaaranayaa bi haada albaladi beledkan ayaan ku dhaaranayaa ama magaaladan wa anta nebi muxammedow adigu xillun waxaa tahay mid deggan bi haada albaladi magaaladan dee magaaladaani waa beledullaahi alxaraam maka almukarama taasoo ay ku taalo alkacbatu almusharafa kacbada sharafta leh alle markuu ku dhaartay beledullaahi alxaraam maka almukarama ayuu daba dhigay wawaalidin mid wax dhalayna waan ku dhaaranayaa iyo wamaa wixii waladda uu dhalay dee waa waalidkii iyo carruurtii idan marka waxa weeya waa qoyskii weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu ku jamciyey laba dhaarood labadaas labadan dhaaroodna xiriir weyn ayaa ka dhexeeya maxaa yeelay beledullahi alxaraam maka almukarama walaalayaal waxay asal u tahay ama hooye u tahay magaalooyinka oo idil sida marka maka ay magaalooyinka oo idil asal ugu tahay ama hooye ugu tahay ayaa qoyskuna ay asal ugu yihiin bulshada dee bulshaduna xaggay degan tahay waa magaalooyinka idan markaa labadan dhaarood xidhiirkaa weyn ayaa ka dhaxeeya islamarkaana ilaahay jalla jalaaluh qowlkiisu wuxuu ku tusinayaa in qoysku uu aad iyo aad ugu muhiimsan yahay bulshada maxaa yeelay maka siday u sharaf badan tahay oo ay u muhiimsan tahay ayaa qoyskuna walaalayaal bulshada gedi ee gebi ahaanba ugu muhiimsan yahay idan marka waxa weeye halkaa waxaynu ka ogaanay walaalayaal muhiimadda uu qoysku leeyahay dee mawduuca lagu xallinayo qoyska oo lagu hagaajinayo lagu toosinayo lagu toosinayana sidaasuu walaalayaal isna qiimo gaara u leeyahy marka inta haddaan uga baxo walaalayaal hordhaca kelmaddayda maanta aan u sameeyey waxa aynu maraynay walaalayaal oo mawduucu inoo joogay oo aynu ku soo guda jirnay marxalatu tufuula marxaladda aynu u bixinay marxalatu tufuula oo ah marxaladda carruurnimada oo aynu niri waxay bilaabantaa markuu ilmuhu soo dhasho waxayna ku eg tahay markuu ilmuhu toddoba sano jiro waxaa inoo dambeeyey oo aynu ka soo hadlaynay walaalayaal waxa loo yaqaano xaqiiqada ama wanqalka walaalayaal wanqalku sidaan sheegnay muhiimad gaara ayuu ugu fadhiyaa barbaarinta carruurta nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi الولد رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه يوم سابعه وفيه يحلق رأسه ويسمى الولد عنق رهينة أي مرهون وحرنيه بعقيقته عقيقته سسببته إذا أيو حرنيه حتى تذبع عنه إلا لقى جورعه يوم سابعه ما لنت toddobaad ee dhalashadiisa wa fiihi maalintaasna yuxlaqu ra'su madaxa laga xiidhayaa wa yusamaa waana loo magac bixinayaa axmed ibnu xambal raximahu llah waxa uu yidhi alwaladu rahiinatun bicaqiiqatih cunugu wuxuu u xidhan yahay caqiiqadiisa darteed waxaa laga wadaa maalinta qiyaamada marka la gaadho carruurtu waxay u shafeeco qaadayaan waalidkood markaa cunugii laga wanqali waayo waxaa laga xanibayaa oo laga xabisayaa inuu u shafeeco qaado waalidkiisa walaalayaal xadiidkani waxa uu ku tusinayaa khatarta ay leedahay carruurta oo laga wanqali waayo sidaa darteed culummada qaar ka mid a waxayba qabaanba in wanqalku uu waajib yahay laakiin sidaan sheegnay oo loo badan yahay ee raajixa ah wanqalku waajib ma ahee waa sunno mu'akad ah hase yeeshee walaalayaal marka la fiiriyo waaqicayna maanta aynu nool nahay oo carruurtii walaalayaal tarbiyadoodii ay adkaatay waxaa caddaanaysa in ay sabab u noqon karto carruurta oo laga wanqali waayo in tarbiyadoodu ay adkaato walaalayaal walaalayaal haddaan intaa uga baxo xaqiiqadii waxaa maanta aynu insha allah ka hadli doonnaa arrin aad iyo aad u muhiimsan oo loo baahan yahay inay waalidiintu ku baraarugaan marka lagu guda jiro marxalatu tufuula arrinkaasina waxa weeyaan walaalayaal alradaaca waa naas nuujinta ilmahoo naaska la nuujiyo weeyaan haddaba walaalayaal arrinkan radaacada ama naas nuujinta waxaynu u qaybin doonnaa laba qaybood marka hore insha allah waxaynu ka hadli doonnaa alradaaca lugatan waistilaaxa radaacada ama naasnuujinta waxaa lagu yidhaahdo xagga luqada ama waxa sharcigu sharcigaasna waxaynu ka wadnaa sharciga islaamku u yaqaan marka labaadna insha allah waxaynu ka hadli doonnaa ahmiyat alradaaca litarbiyati alawlaadi ahmiyada ama faa'iidada alradaaca naasnuujintu u leedahay litarbiyati alawlaadi carruurta barbaarintooda haddaba haddaynu ku hormarno alradaaca lugatan waistilaaxa radaacada waxaa xagga luqada lagu yidhaahdo sharciga islaamkuna wuxuu u yaqaano alradaaca lugatan naasnuujinta xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa alradaaca marka oo ra'da la kor dhigo ama alridaaca ra'da la hoos dhigo labadaba xagga naxwada way ku saxsan tahay marka alradaaca haddaad tidhaahdo iyo alridaaca haddaad tidhahdo luqatan xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa masu labani caanaha oo la nuugo min athadyi naas xaggiis laga nuugo oo marka bini aadamkii bay u noqonaysaa ow mise min addarci candha xaggee laga nuugo marka xayawaankii ayay markaa taasina u noqonaysaa tanina walaalayaal waa arrin ilaahay jalla jalaaluh uu ku ilhaamiyey makhluuqaadkiisa hadday bani aadam yihiin iyo haddii xayawaan yihiin labadaba hadduusan ilaahay ku ilhaamin cunuga yarka ee haddeer soo dhashay inuu naaska hooyadiis nuugo wuu afuufi lahaa sidaa darteed allah jalla jalaaluh ayaa ku ilhaamiyey waa tii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisa majiidka ah uu ku lahaa waladii qadara fahadaa waladii alle waxa weeyaan allihii qadara wax walba jaangooyey haddana fahadaa ku hanuuniyey wax walba yacni waxa weeye wixii loogu talagalay ku hanuuniyey haddaba haddaynu intaa uga baxno alradaaca waxaa luqada lagu yidhaahdo hadda waxaynu ka hadlaynaa insha allah waistilaaxa sharciga islaamku wuxuu radaacada u yaqaano marka radaacadu ama naasnuujintu xagga sharciga waxay noqonaysaa masun nuugmo aw shurbun ama cabis min duuni alxawlayni wax laba sano yacni waxa weeye ka yar muddo laba sano ka yar ama laba sannadood gudaheed la nuugo ama la cabo labanan caano la cabo caanahaasoo nataja ka dhashay can xamlin uur xaggiis ka dhashay yacnii haweeney haweeney uur lahayd oo dhashay caanaha ay yeelato markaas yacnii ilmuhu inuu nuugo ama inta la soo liso caanahaasi uu cabo muddo laba sano iyo wixii ka yar ayaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa alradaaca naasnuujinta allahna subxaanahu wa tacaala isagoo arrinkaa tilmaamaya wuxuu qur'aankiisa majiidka ah ku yidhi fii suurati albaqara waalwaalidaatu hooyooyinku yurdicna ha nuujiyaan awlaadahunna carruurtooda xawlayni laba sano oo kaamilayni buuxa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku yidhi suuratu luqmaan sidoo kale wa fisaaluhu cunuga ka goynta naaska laga gooyo fii caamayni laba sano gudahood weeye sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala marka labadaas aayadood walaalayaal waxay si toosa ugu cad yihiin yacni waxa weeye ridaacada ama naasnuujinta waxaa sharcigu u yaqaano sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi suurat alaxqaaf wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra wa xamluhu insaankii baa laga sheekaynaya dee insaanka uurka kuqaadisiisa lagu qaado inta uurka lagu sido iyo wa fisaaluhu naaska gooyintiisa inta naaska looga gooyo halaaثuuna shahraa waa soddon bilood idan marka ilaahay subxaanah wa tacala halkan wuxuu ku sheegay muddada yacni waxa weeye insaanka uurka lagu sido iyo muddada naaska looga gooyo waa soddon bilood aayaddani waxay caddaynaysaa walaalayaal insaanka inta u yar ee uurka lagu sidi karo waa meesha loo daliishado muddadaasina waxa weeyaan lix bilood weeye walaalayaal muddadaasina waa lix bilood waxaa dhacday wakhtigii khilaafada cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu haweeney ayaa waxay ku dhashay ilmo lix bilood ninkeedii baa soo dacweeyey markii maxkamadda la saaray haweenaydii ayaa cuhmaan wuxuu go'aansaday radia allahu canhu ilaa amiirkii mu'miniinta weeyaanne amarkii uu bixin rabay wuxuu ahaa in haweenaydaasi xadka lagu qaado oo micnaheedu waxay tahay la dilo marka hase yeeshee cali ibnu abi taalib oo ka mid ah saxaabo afar ah oo looga haray tafsiirka ayaa cuhmaan ku yidhi cuhmaanow haweenaydan xad laguma lahaa xad dusheeda muusan ahaanin cali ibnu abi taalib radia allahu canh fahamkiisa daqiiqa ah ee uu fahmay qur'aanka majiidka ah oo ku tusinaya inuu tafsiirka mataqaana waxa weeye aad iyo aad u yaqaanay ayaa arrinkii sharxay oo wuxuu soo daliishaday aayadda ku jirta suurat albaqara ayaa wuxuu ilaahay sheegay buu yidhi in ilmaha wakhtiga naaska la nuujinayo inay tahay laba sano suuratulaxqaafna ilaahay wuxuu ku sheegay uurka inta lagu sido iyo inta naaska looga gooyo inay soddon bilood tahay marka laba sano haddii soddon bilood laga gooyo dee waa afar iyo labaatan bilood bay labadii sano noqonayaan waxaa soo haraya lix bilood sidaas ayay markaa haweenaydii kayskii maxkamadda ay ugu adkaatay oo xadkii looga baajiyey walaalayaal marka la fiiriyo saddexdaas aayadood aayadda suuratulbaqara iyo aayadda suuratu luqmaan iyo aayadda suuratu alaxqaaf marka saddexdaas aayadood la fiiriyo saddexda aayadoodba way caddaynayaan radaacada waxa sharcigu u yaqaano hase yeeshee aayaadku waxa ay si toosa u tilmaamayaan naasnuujinta dhex marta ama hooyooyinku naasnuujinta ay naasnuujiyaan carruurtooda ay dhaleen suuratulbaqara waxaa lagu yidhi walwaalidaatu hooyooyinka baa layidhi yurdicna awlaadahunna yacnii damiirkaas awlaadahunna carruurtooda ay dhaleen way aayadda ku xigta suurat luqmaan wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin hooyadiis baa xambaartay baa layidhi taagdarri taagdarri kale la dul saaray marka waa hooyadiis aayadda saddexaad wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalatu ummuhu kurhan wawadacdu kurha marka saddexdaa aayadoodba way caddaynayaan arradaacada waxa sharciga loo yaqaano hase yeeshee waxay markaa ka hadleeyeen hooyooyinka iyo carruurta ay dhaleen haddaba su-aashu waxay noqonaysaa marka carruurta haweenka lama nuujin karaan miya jawaabtu oo cadi waxa weeyaan haa way nuujin karaan isla qur'aanka ayaa caddeeyey markii laga sheekaynayey oo ilaahay ka sheekaynayey subxaanahu wa tacaala haweenka uu guurkoodu xaaraamta yahay ilaahay wuxuu ku daray wa ummahaatukum allaatii ardacnakum hooyooyinkiinna xaaraan bay idinka yihiin allaatii kuwaasoo idimay dhalin ogaada ardacnakum idin nuujiyey marka ilaahay jala jalaaluhu halkaas ku caddeeyey sidoo kale assunnatu annabawiyatu ashariifa iyana arrinkaasi way caddaysay nebigu sal ly slam markuu sidoo kale ka warramayey haweenka yacni waxa weye waxaa guurkoodu xaaraamta yahay nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi xadiidka caaisha ay warinayso oo uu bukhaarina soo saaray yaxrumu waxaa xaaraam noqonaya min alridaaci nuugmada xaggeeda waxaa xaaraam ku noqonaya maa yaxrumu min annasabi wixii nasabka xaaraamta ku noqonayay oo ah marka haweenkii nasabka aad wadaagteen sida hooyada iyo walaasha kula dhalatay iyo dee mataqaana waxa weeye eeddada iyo habaryarta sida guurkoodu xaaraam u yahay ayaa sidoo kale guurkoodu xaaraam ku noqonaya wixii nuugmada xaggeeda ka yimaada haween haweenayda ku nuujisay marka walaalayaal xadiidkan marka la fiiriyo waa xadiid cajiiba weliba icjaaz ayaa ku jira nebigu sala allahu calayh wasalam markuu hadalkan yidhi oo xaaraantinimaynayey yacni waxa weeye oo uu lahaa mataqaanaayey yaxrumu min alridaaci nuugmada waxaa xaaraam ku noqonaya markuu nebigu hadalkaa lahaa yacni waxa weeyaan xikmad weyn oo markaasi aan la ogeyn oo laakiin haddeer la ogaaday baa ku jirta culimmada caafimaadku markay baareen caanaha hooyada ayaa waxay heleen in caanaha hooyada ay ku jiraan maadooyin aan ku jirin caanaha caadiga ah ee caanabooraha marka waxay leeyihiin marka cunugu liqo maadooyinkaas waxaa jidhkiisa ku samaysmaya unugyo difaac oo tan macnaheedu waxa weeye cunugii jaqacaano haweenay aan hooyadiis ahayn ilaa shan mar ilaa nebigu sal ly slam wuu xadiday khamsa radaacaatin cunuga mataqaana waxa weeye markuu haweenayda jaqayo inta ay hooyo ugu noqon karto nebigu waa xadiday ilaa shan ilaa shan weeye khamsa radaacaatin waxay leeyihin marka culummada caafimaadku wuxuu yeelanayaa cunugaasi sifooyin dhaxal ah sifooyinkaasina waxay u eg yihiin kuwii ay ka dhaxleen haweenaydaas ilmaheeda runta ah taasoo ka dhigaysa walaalo cunugan jaqay haweenaydan iyo ilmaheedii ay dhashay allahu akbar nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu xaaraantinimeeyey guurka walaalaha naas wada nuugay afar iyo toban qarni ka hor maantana cilmiga caafimaadku uu daaha ka fayday xaqiiqdaas marka walaalayaal haddaa intaa uga gudbo alradaaca naasnuujinta luqatan waistilaaxa xagga luqada yaa xagga sharcigu wuxuu u yaqaano waxaa lagu yidhaahdo haddaan intaas uga gudbo aan u soo daadago ahmiyada ama faa'iidada ay naasnuujintu u leedahay barbaarinta carruurta ilan mawduuceenu waa barbaarinta carruurta walaalayaal wuxuusan shaki ku jirin in naasnuujintu u leedahay carruurta ahmiyad weyn ama faa'iidooyin aan la soo koobi karin taasna waxaa caddaynaya oo daliil u ah in alle subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa majiidka ah ku sheegay oo uu ku faray hooyooyinka inay caruurtooda nuujiyaan alle subxaanahu wa tacaala sidii aayaddii aan akhrinay ay ku tusinayso fii suurati albaqara wuxuu leeyahay waalwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna caruurtooda walaalayaal kelimaddan yurdicna ee aayadda ku soo aroortay balaaqo weyn ayaa ku jirta sida ay leeyihiin culimmada usuululfiqiga marka la fiiriyo usuululfiqiga kelimaddan yurdicna ee aayadda ku soo aroortay waxaa loo yaqaanaa khabarulinshaa macnaheedu waxa weeye siiqada aayaddu waxaa ay ku soo aroortay si khabar ah arrin laga warramayo oo ah haddee micnihii ficil mudaarico markaa socda yacni hooyooyinku way nuujinayaan waa khabar markaa laakiin taa looma dan lahee yacni waxa weeye sida usuulusuulfiqiga culummada usuulfiqigu ay leeyihiin hadalku waa khabarulinshaa khabar buu ku soo arooray oo arrin laga warramayo ayuu ku soo arooray laakiin waxaa loo dan leeyahay inshaa oo ah amar oo micnaheedu waxa weeye ha nuujiyeen wey marka xikmaddaas balaaqada ah ee xeesha dheer ayaa halkaa ku jirta marka waxay noqonaysaa marka aayaddu waalwaalidaatu hooyooyinku yurdicna ha nuujiyaan amar weeye awlaadahunna caruurtooda ha nuujiyaan xawlayni laba sano oo kaamilayni oo buuxa aayadda marka la fiiriyo walaalayaal laba arrimood oo muhiim ah ayaa ku jira waa midda koowaade waa taa aan sheegnay arrinkaa haddeer aynu ka sheekaynayna ee ah yacni balaaqada aayadda ku jirta yurdicna awlaadahun oo micnihii waxa weeye waxay ka xeel dheer tahay in ay ku soo aroorto siiqo amar ah waxaa ka xeel dheer siiqadaas ficilka mudaaric ee yurdicna baa ka xeel dheer oo waxayba ka dhigan tahayba hooyooyinku wayba ma nuujinayaanba haddadaan la joogo waaba ficilkayba ku guda jiraan macnaha waxa weeye hadal cajiiba oo balaaqa ah baa laga fahmaya meeshaas oo yacni amarka waa amar laakiin amar aad iyo aad usii xeel dheer wey marka taasna waxay ku tusinaysaa walaalayaal sida allah subxaanahu wa tacaala uu u farayo hooyooyinka inay caruurtooda nuujiyaan balaaqadaasi ama hadalkaa xeesha dheer ee sugaanta ah baa laga fahmaya taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay in hooyooyinku yacni ilaahay farayaa inuu caruurtooda ay nuujiyaan naaska ay nuujiyaan marka aayaddu waxay ay ku caddahay muhiimadda ay leedahay naas nuujintu arrinka labaad waxa weeye ee aayaddu caddaysay muddada ay haweenku caruurtooda nuujinayaan oo ah muddada ugu fiican ilaan aayadda qaybta dambe waxaa ku soo aroortay liman araada an yutima radaaca labadaas sano waxaa yacni waxa weeye caruurtooda loo nuujinayaa liman ruux kastaoo araada doona an yutima radaaca inuu nuugmada ama naas nuujinta yacni waxa weeye caruurta loo dhammaystiro marka labadaas sano ilaahay wuxuu yidhi laba sano oo buuxa hooyooyinku ha nuujiyaan caruurtooda ha nuujiyaan idan marka waxa weeye muhiimadda naas nuujinta tan ugu wanaagsan muddada la wadayo ayay aayaddu caddaynaysaa alle subxaanahu wa tacaala markii uu sidaa u caddeeyey muhiimadda ay leedahay naas nuujintu waa goorma dee qur-aanku goormuu soo degiyey kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayuu wuxuu ku soo degay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam afar iyo toban qarni kadib ayaa maanta yacni waxa weeye caalamku isku raacay gaal iyo muslimba faa'iidada ay leedahay naas nuujintu u leedahay dhallaanka faa'iidooyinka ay leedahay naas nuujintu waa ay fara badan yihiin laakiin sida culummada tibbiga ama culummada caafimaadku ay sheegayaan afar ayaa u muhiimsan afartaasi waxay kale yihiin kow canaha hooyadu waxa weeyaan ghidaa'un nadiif wa aaminun khidaaun waa cunto nadiifun oo nadiif ah oo waa aaminun haddana aamin ah walaalayaal waxaa maanta la isku raacay gaal iyo muslimba cuntada ugu nadiifsan adduunka inay tahay canaha hooyada allahu akbar allana subxaanahu wa tacaala wuxuu faray hooyooyinka afar iyo toban qarni ka hor oo uu amray fii qowlihi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahun xawlayni kaamilayn faa'iidada labaad ee culimmada caafimaadku ay sheegaan waxa weeye walaalayaal waxay leeyihiin caanaha hooyada yashtamilu calaa ximaayatin wa wiqaayatin haa'ila caanaha hooyada waxaa ku jira unugyada difaaca jirka oo aan marnaba laga heli karin caanaha kale ee warshaduhu ay sameeyaan caanaha hooyada walaalayaal waxaa ku jira unugyada difaaca jirka kuwaas oo cunuga ka difaaca cuduro fara badan daraasad la sameeyeyna waxaa lagu ogaaday ilmaha naaska hooyada nuuga geynta isbitaalka la geeyo inuu ka yar yahay kan masaasada caba kan masaasada yani caanaha booraha loogu shubo wa bilmunaasaba walaalayaal waxaan la dhacay qoraal aan ka akhrinayay arrinkaas qoraagii markaa ka warramayey arrinkaasi wuxuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey masa hooyooyinku marka si toosu leeleh markaa wuxuu ku soo gebagabeeyey hadalkiisa masaasada tuur oo ilmahaaga nuuji faa'iidada saddexaad ee culummada caafimaadku ay sheegaan waxa weeye walaalayaal waxay leeyihiin inna labana alummi iqtisaadiyun caanaha hooyadu waxa weeyaan dhaqaale tanina waxay dan ugu jirtaa qoyska gebi ahaantood oo dee hooyadii uunbaa la nafaqaynayaa markaa waxaa laga baaqsanayaa oo reerku ay seefgaraynayaan dhaqaalihii ku bixi lahaa caanaha warshadaysan oo la og yahay inay aad qaali u yihiin waddankan ameerika oo dad fara badan oo soomaaliya ku nool yihiin waxaa dowladdu firii ku siisaa caanahaas qaaliga ah qoysas badan oo ay ku adkaan lahayd inay u babacdhigaan kharashkaas ku baxaya caanaha ilmaha waxaa la ii sheegay in labadii habeen oo keliya caanahaas qoyska ugu kacayaan ilaa shan iyo toban doolar haddaba hadday hooyooyinka soomaaliyeed ee muslimka ahi raacaan amarkaa ilaahay jalla jalaalu waalwaalidaatu yurdicna awlaadahun hooyooyinku ha nuujiyaan ilmahooda xawlayni kaamilayni laba sano oo buux hadday hooyooyinka markaa ay arrinkaas raacaan ilaahay amarkiisaas ay raacaan inaanba loo baahdeen caana boore loo baahdeen soo sidaas m soo sidaas maaha walaalayaal haa waa sidaas qodobka afraad ama arrinka afraad ee mataqaanaa oo ah faa'iidooyinka ay caanaha hooyadu u leeyihiin carruurta waxa weeyaan yacmiqu alcalaaqata alcaatifiyata alxamiima bayna alummi wa tifliha waxay caanaha nuujintaasi hooyooyinku ay carruurtooda nuujinayaan waxa ay abuuraysaa arrinkaasi hooyada iyo ilmaheeda waxay ka dhex abuuraysaa bay leeyihiin culummada caafimaadku kalgacalo iyo jacayl aad u xeel dheer walaalayaal qodobkan marka la fiiriyo waa mid xiriir weyn la leh run ahaantii mowduuceenna barbaarinta carruurta sidoo kale waa mid waafaqay qur'aanka kariimka ah ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey afar iyo toban qarni ka hor taasina waxay ku tusinaysaa diinteenna islaamka ah xaqnimadeeda inay xaq tahay haddaba waxaa la gudboon hooyada muslimka ah inay ku dadaasho sidii ay u dhammaystiri lahayd nuujinta ilmaheeda muddadaa qur-aanku sheegay maxaa yeelay culummada caafimaadku waxay leeyihiin walaalayaal ayatuha alummu cindamaa turdiciihi fa innaka turdiciihi labanan wa xanaanan wa cadfa hadal cajiib wey hooyo marka aad wiilkaaga nuujinaysid aada nuujinaysid waxa cafwan markaad ilmahaaga nuujinaysid waxaad nuujinaysaa caano iyo mataqaana waxa weeye kalgacalo iyo jacayl keliya caano ma nuujinaysid waxaa tajrubo lagu ogaaday walaalayaal in ilmaha siday u kala badsadaan naasnuujinta ay ugu kala naxariis badan yihiin hooyooyinkood arrintaa aad iyo aad ayay dhab u tahay oo xaqiiqo u tahay marka maanta waxaynu ognahay in carruur fara badan oo tarbiyadoodu adkaatay ay sabab u tahay ama u noqon karto waalidiintood oo garab maray arrimihii loo baahnaa inay sameeyaan intii lagu guda jiray marxalatu tufuula sida ilmaha oo naaska la siiyo muddadaa sharcigu tilmaamay laakiin walaalayaal nasiib darro hooyooyin fara badan waxaa badan in fursaddaasi ay dhaafto oo aysan ku baraarugsanayn iyadoo aynu ognahay sidaan muxaadaraadkii hore ku sheegnay in barbaarinta carruurta doorka ugu muhiimsan ay ka ciyaaraan haweenku oo ragga hawshan waa looga fara dhuudhuuban yahay marka walaalayaal marxalatu tufuula waa marxalad aad ugu muhiimsan barbaarinta carruurta waalidiintana waxaa laga rabaa inay sameeyaan waxyaalaha hagaajinaya barbaarinta carruurtooda oo ay ugu daran tahay naasnuujintu maantana halkaas ayaynu istaagi doonnaa intaan dersigan mid la mid ah ku kulmi doonno biidni illaah waxaan idinka tegayaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh